الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
الحديث السادس حديث اللحية مروي waxaa laga wari can abi cabdilaahi nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi abu cabdilaahi nucmaan ibnu bashiir wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaala uu leeyahay ina alxalaala xalaashu bayinu waa caddahay wa ina alxaraama xaaraamtu bayinu waa caddahay wa baynahumaa labadaas waxaa u dhaxeeyo mushtabihaatun arrimo isku eg eg mushtabihaatun arrimo isku eg nusqooyinka gobol waxaa ku qoran umuurun mushtabihaatun laakiin nusqada muxaqaqada umuurun kuma taalo mushtabihaatun arrimo isku eg eg ayaa u dhaxeeya xalaasha iyo xaaraamta arrimahaasoo laa yaclamuhuna uusan ogeyn kaiirun in badan oo minannaasi dadka ka mid ah faman itaqaa qofkii iska ilaaliya ashubahaat waxyaalaha isku eg eg faqad istabra'a beri ahaanshuu u dalbaday lidiinihi diintiisa iyo wa cirdihi sharaftiisaba waman waqaca qofkii ku dhaca fi shubahaati waxyaalaha isku eg eg waqaca wuxuu ku dhacay filxaraami xaaraam wadaalika qofkaasuna ka raaci xoolo ilaaliyuu la mid yahay xoolo jirahaasoo yarcaa xoolihii ku ilaalinaa xawla alximaa seeraha hareerihiisa yuushiku waxaa soo degdegaya an yartaca inuu xoolihii daaqo fiihi filximaa seeraha dhexdiisa inuu daaqo alaa baraaruga wa inna likulli melikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan seero alaa baraaruga wa inna ximallaahi seeraha ilaahay tacaalaa waa sarreeya alleh maxaarimuhu waa waxyaalaha uu xaaraamtinimeeyey alaa baraaruga wa inna filjasadi jidhka dhexdiisa waxaa ku sugan mudqatun cadhiliba idaa salaxad cadkaasu markay hagaagto salaxa aljasadu jidhku waa hagaaga kulluhu dhammaantiis wa idaa fasadad markay fasaado cadkaasna fasadaaljasadu jidhkaa fasahaada kulluhu dhammaantiis alaa baraaruga wahiya cadkaas hilibkaa alqalbu waa wadnaha diidkaasna waxa weeyaan waa xadiid aad u weyn oo qawaacidka waaweyn ee islaamka ka mid ah sababtoo ah arrimaha dhanba saddex kamaba bixi karaanba arrin xaaraan ah oo daliil ku soo arooray inay xaaraam tahay waa ka tegi arrin xalaal ah oo waxa weeyaan daliilku caddeeyey inay xalaal tahay waad samaynay arrin aad ka shakiday oodan kala garayn waa ka joogse khalaas intaas waxaan ahayna kaa hor imaan maaya bal fiiri sida diinku u cadiy arrin xaaraan ah daliil cadaa ku soo arooray inay xaaraam tahay waa ka joogsane khalaas waa xalaal waa samaynay wixii kuuma kala caddo waa laysku hayaa waa ka fogaanay bal sheeg shay afraad miyaan jiri karaba maba jiri karo qofka markaa rabaa inuu asagu ilaahay ka baqo arrintu waa cadda ma jirto wixii shubha ka timaado ka fogow wixii cadna ku dhig khalaas marka waa dariiqa cad wey can abi cabdillaahi ayaa laga wariyay abi cabdillaahi waa kunyada nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma isagai abiis ba ilah raadi ka noqday abihiisa saxaabi ahaaye qaala wuxuu yidhi abi cabdillaahi samictu rasuulallaahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay ina alxalaala xalaashu bayinu waa cadda xalaashu waa iska cadda nin caamiya laakiin aad u fitra fiicanoo wuxuu yidhi xalaashu inay caddahay waxaan ku arkay yuu yidhi xalaal cad qof weydiinayo arki maydiyo culummada sheekh bariiska xalaal miya ma la cuni karaa weliga arka mid badanaa waxyaalaha dadka la culummo la weydiina waa arko wuxuu yidhi boqolkii sagaashan waa xaaraanta xaaraanaa la rabaa in qiil loo helo su-aalaha agtarkood waa saas bal qofku raadin raadinayo leh sheekh burka burka ma la cuni karaa muufo ma la gadan karaa rootiga ka war galley xaa sharcigu ka qaba weliga arka mid maxaa yaele xalaal cad wey waa kaasaa ganacsi shik wax ma gadan kara suuqa inta tago laakiin marka uu su-aasha wado wax yar maahane xaaraamu qiil u raadina sheikh haddaan saas u gado oonta mid alaab ka qaado idha waa kuusoo gadaa mid kalena aan u wado dhexdooda aan wax yar ka siibo sheik sharcigu wuxuu ka qabaa maxbuura ee inta suuqa badeeca geysto ma gadan kara qofku weydiina akamid hayla waa xalaal cad soo ma jeedi marka xalaashu waa iska cadda waa muufahaas iyo bariiskaas iyo gallaydaas iyo waa kaasa hilibkaas iyo xoolahaas ariga geela looda waa kuwaasaa caanahaas xalaal waa cadda guurka sharciga ah gabar aabbaheed laga doono laba markhaatiyu taaganto ayadii raalliyaho waa kaasaa xalaal waa taasaa waa cadda waynal xaraama xaraamtuna bayinu waa mid cad xaraamtu waa wixii daliil ku soo aroor daliil zinadii tuugadii waa kaasa waa cadda zinadii tuugadii qamradii daroogadii qamaarkii waxa weyn waa cadda wa baynahumaa xalaasha iyo xaaraamta dhexdooda waxaa haday mushtabihaatun ey umuurun mushtabihaatun arrimo isku eg egaa ku jira oo xalaalnimadooda iyo xaaraamnimadooda aysan kala caddayn isku ekaanshadaasna laba meelooduu ka yimaadaa laba meelood ayuu ka yimaadaa mar wuxuu ka imaanaa min xayu daliil marna wuxuu ka imaanaa min xayu dalaala mar waxaa ishtibaahu ka imaanaa daliilka ku soo arooray arintan ayaa xadii ah xadiikiyaa culammada gabalna daciifina gabalna saxiixinay aaday u dhib badan tahay taasoo kale waxay u baahantay xadiidka aad loogu dadaalo duruqdiisa la jamciyo sanadkiisa la darseeyo ilaa ama la ibaatiyo ama la naqdiyo taasoo kaleeta mar haddii xadiidka ku soo arooray culammada gabalna ibaatiyaan gabalna ay naqdiyaan oo yidhahdaan waa daciif markaasoo kaleeto de shayga xukunkiisa ishtibaaha imaana marna xagga dalaalada weeye xadiidku waa saxiix laakiin daliil ma uu yahay arrintan mase uma ahan meeshaas ishtibaahu ka imaana meeshaan ma ka hadlaa xadiidku mase ka hadli ma labada way ka timaada laakiin bal ilaahay fadligiis waxaa ah ma jiro arin mutashaabih mutlaqa iska ah caamadu waxay moodaa shay xalaal ah oo sharciga ilaahay siiyeyba xalaal uu yahay iyo shay xaaraam oo ilaahayba sharci xukunka uu siiyey xaaraan uu yahay iyo shay ilaahay yidhi waa mutashaabi inay yihiin ashyaadu war saas maa shay waa xalaal oo dadkii waa u cadyahay qofka qof waa nisbi qofaa la fiirina shayna waa u cadyahay inuu xaaraam yahay shayna waa iskaga egyi laakiin shaygaanu cindallahi xukunuu ku leeyay ama xaaraan ah ama xalaal sidaas daraaddeeda fiiri maxaa ka dambeeya mushtabihaadkaasoo laa yaclamuhuna aysan ogayn kaiirun in badan oo minanaasi dadka ka mida in badan haddii la yidhi dadki aw intii kale intii kale og soo maa shee maxamed sali usaymin wuxuu yidhi in badan haddi la yidhi in badanoo kale aan ogba xataa qaliila og maahan in badana og haddii la yidhi lama dhihin xataa aarkaan ogeyn lama dhihin haddii aar la dhihila qaliilka oga la dhihila soo maaha kaiir haddii la yidhi kaiir kale og wa ilaa haddii la kala bar ummaddii kaiir iyo kaiir ay noqoya marka shaygii xugun uu leeyahay culummada raasikiinta waa yaqaani laakiin qof daalib cilmi ama qof camiyu iskaga ekaan laa yaclamhuna uusan ogeyn kaiirin in badan minaasi ka mida kaiirkaas maan intii kale og marka xugunuu leeyahay oo ama xalaal ah ama xaraam ee qofkan markaas daliilkiiba ma oga sababaha ishtibaaha keena waa afar shay yuri shee maxamed saali usaymiin afar shay qilat cilmi qofkan cilmiba male ama waa caami waa arday o qilat lfahmi adilo badanuu axifsan yahay kutub badan waa qata lakin fahmkaa yar isagoo daliilkii yaqaanuusan madluulka saari karin fahamkii yaaya waa sababta kaleo ishtibaaha keenta afraad waxaan rabaa saddexaad saddexaad altaqsiiru fi tadabur asagaan iskalifayn hadduu ku cilmiga uu yaqaan aayaadka uu yaqaan iyo axaadiista uu yaqaan uu aad u fiiri lahaa oo ku miisaami lahaa daliilku cada usoo bixi laha ee asagaa wuxuu rabi laha si fudud inuu iskaga helo iskalifiyo ma aad u fiirfiiri ma shayga sifaadiisa iyo shaygan wuxuu yahay iyo wuxuu ka kooban yahay maba isku kalifaa see ugu kala caddaana hadduusan iskalifayn ma uu kala caddaa karo marka waxa weeyaan altaqsiir fi tadabur isagaa ka gaabiyey inuu fiirfiiriyo kan afraad waana kan ugu liitee wa huwa acdamuha uu yihi suuculqasdi ujeedda xumo marka horeba shaygan u raadin maa aada ogaatid xukunkiisa ee asaga marka horeeto musbaqan caqiiduu qaata ama shaygan waa jecelyaho xalaalu ka dhigay ama shaygan waa necebyo xaaraamu ka aaminay mar kasta marka hadduu xalaal ka aaminay wuxuu raadaa daliil xalaaleeya daliil xaaraamtinimeeyaana meel yaallo weligiis arkimaa marka maxaa yaele isaga hawadiisu rabaa taageero u raba ee diin raadiis maa shaygii waa xaaraam fiiri xalaalnimo iska aamin wuxuu raadina afar labaatan sac daliil xalaaleeya anaaba nin shiiku igu yidhi maandhow ii soo raadi yidhi kuwa xuma beeja qabayaalaha idhibayoole ilaahay qaybkiis lama tuugi karee daliil dhigaa ilahay qaybkiis in la tuugo ii soo raadi yidhi ii soo raadi kuwa xuma beeja qabaya beeja qabasuu ku yahay waaba qof sunniye qofka kule ilaahay kaliya tuuge wuxuu hallay haytay soo raadi mid ilaahay qaybkiis in la tuugo dhigaayo markaa lagu arkaa daliil xaq ahaa jira oo ilahay qaybkiis ha la tuugo dhaha subxaana allah ilaa waa naduuflaale marka qasad xumo hadday jirto daliilka arki mayd mas'aladan haddaad dhihi lahayd horta mayd in la tuugaa ma xalaala mise waa xaaraan raadi waa ogaa lahayd boqolaal daliilaad heli lahayd laakiin raadi mayd waxaad raadiyee daliil xalaal ka dhigaa ma soo hele maya waa suuculqasdi ujeedda xumo wey ujeedda xumadaasaa xaqad kaa indha saabee sidaas darteeda shay xukunkiisa haddaad rabto inaad ogaato ilaah uga baq shaygan waxaad go'aansataa xukunka ilaahay siiya inaad ogaato ee ha go'aansanin sidaad adigu jeceshay inad inay kuu noqoto arrintu taas ka daa ujeedda xumada marka afar taasaa keena ishtibaaha taasaa keena shaygii marka isku ekaada xukunkiisu waa kan sidaad yeeli laheed nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam faman ibtaqa shubahaat waxyaalaha isku egay qofki iska ilaaliya istabra'a nusqada oo muxaqaqa faqad istabra'a kuma qorna istabra'a aa ku qoran laakiin faqad istabra'ada waxay ku taallaa bukhaariga waa ku taalla xadiiskuna haddee waa xadiis bukhaari muslim nusqada saxiixaynka ah faqad kuma taallo xadiidkan waxa weeyan waa muttafaqun caleyh lafdiga uu keenay marka waxa weeyaan istabra'a qofkaas inuu berii u noqduu dalbaday lidiini diintiisa diintiisuu baraa'o u dalbaday oo diintiisa see baraa'o ugu dalbanaa shaygii isku ekaaday hadduu ka fogaaday shaygii isku ekaaday hadduu ka fogaaday xaaraan waa ka badbaaday oo diintiisa waa u badbaadto ilaahay dembi kama geli cirdigiisii iyo sharaftiisiina waa u badbaadoo dadku dhihi maayaan xaaraanu ku dhacay hale waaba ka fogaadeen marka qofkaasu waa qof baraa'a u dalbaday diintiisa iyo cirdigiisa labadaba waman waqaca qofkii ku dhaca fi shubahaati waxyaalaha isku eg eg qofkii ku dhaca oo mutashaabihaadka wixii aan xalaalnimadooda xaaraamnimadooda caddayn iskaga dhacaa waqaca waa ku dhacay fil xaraami xaaraamtiiba ku dhacayba shayga aan kala caddayn haddaad ku dhacdo xaaraamtiad ku dhacday maxaa loola jeedaa laba qowlay culummadu yidhahdeen aa mid ka mida loola jeedaa in loola jeedo shayga haddiiba aan xalaalnimo iyo xaaraamnimo san kala caddayn haddaad ku dhacdo waa dambaabe xaaraan waaba ku dhacay adoon is ogaynood mooda shaygu inuusan xaaraan ahayn aad xaaraan ku dhici waa qowl qowlka labaadna wuxuu yahay waxa weeyaan haddii mutashaabihaadka aad ka fogaa diiddo xaaraanta cadaad marka dambe ku dhici xaaraanta cad aad ku dhici oo waxay la mid tahay siduu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam lacana allahu saariqa tuugga nacladu ha ku dhacdu nabigu sala allahu calay wasalam yasriqu lbayda fa tuqdacu yaddu ukunuu xadaa hor kaasa gacanta laga jara gacantiis dhan ukunu u waay culummadu waxay dhahen macnaheed maaha qofkii ukun xada gacanta laga jaro qofka gacan waxaa looga jari karaa rubcu dinaar inuu xado rubcu dinaar waana hal garaamo dahab iyo xoogaa ku dhow qofka ka yar gacanta loogama jari karo si kalaa loo ciqaaba soo ma jeedo laakiin macnaheeda waxa weeye ukunu marka hore ka bilaaba ma joogsa kare marka dambu haddana xada wixii gacanta lagu goy lahay ka weynaa saas weeye marka qofkii shubahaadka ku dhaca xaaraamtu ku dhaca macnaheedu waxa weeye shaygaad ka shakido haddaad ka joogi diiddo naftaadu waxay noqonaydaa inay hogaanka kuu siibto kuu wado oo marka dambe xaaraan cad aad dhexda uga dhacdo xaaraan cad aad dhexda kaga dhacdo labadaas macnay ku fasiraan sheekh maxamed saalax cuthaymiin wuxuu yidhi waagii hore mutashaabih waxaa noqday sigaar maruu noqdo markuu soo bilaabaayey raqiiqaanu dhib male dada culamada gobol ay yidhahdeen ama wax xooya waa isku egekaado laakiin hadda markii dambe mutashaabih waxa la yidhaha maan xaaraan qadciyuhu noqday waana la wada ogaaday inuu xaaraan qadciyaya sababtoo ah qaacidada kuliyada waxay tahay maa kaura dararuhu can nafcihi fahuwa xaraam waa qaacida aayad qur-aan laga qaatay aayadda laga qaatayna waxa weeye qowluhu tacaala wayas'aluunaka can اlkhamri wاlmaysiri nabiga waxay ku weydiinaya qamrada iyo qamaarka qul fiihimaa ismun kabiiru waa manaaficu linaas ka war waxaa ku sugan dembi weyn nacfina dadka ugu jira oo waagi hore carabtu markay qamaaraan carabtu sida soomaalida waa ka deeqsayin markuu qamaaro ninkaanu toban halaadu qamaar hal mara ku helay masaakiinta loo qalaa tobankaba nacfiyaa ku jira sooma jeeda nacfi waa ku jira laakiin waa laisdila waa laisnaca marka nacfi waa ku jira qamrada laftirkeeda qofka waxay yidhahdeen kuwa oo qamro cabyaalka waxay leeyihiin n marka uu qofka cabo murugada iyo dayna waa iska nashaad nashaad iska noqona waa iska farxa farxa ilaa caqligu ahaa mogta qofku waxa ka fakersiinaya caqligii oo dhamaa tega markaasuu fakerkiiyaa ka baaba oo iska farx farxi kuma laho acuudu billaah ilaah caqliga hanaga tagsiin caqligiiyo tega marka xoogaa calaa kulli xaal ilaah wuxuu yidhi xoogaa nacfiyaha ku jira laakiin dembigooda ka weyn qamradii iyo qamaarkeena waa la xarimay soo maaha qaaciday culummadu ka dhigeen aayaddaas oo ah maa kaura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam dhammaan wax kasta oo dararkiisu ka weynaado nacfigiisa waa xaaraam bal sigaar marka soo saar miiska sigaar nacfi maleey isagu maba lahaa la dhihi karaa maba le cariyaa dhihi kara nacfi xataa kuwa cadaa ma yidhahda nacfi uley ya nacfi maleh xaaraan wey waxayna dhammaan dhakhaatiirtii muslimka kale isla ogol yihiin inuu darar leey oo dadka wadnaha madoobeeyo sambabaha madoobeeyo eber ka dhigo oo dadka dilo kumanaan ah u dhinta lagu leeyay sanadii waa qaatil oo itifaaq ah anu waxaan arkay nin wadan gaalo sigaar uga go-ay ayaam darada na haysata markaasaa dareemi ayaam darada nasiib darada na haysata markaasaa dareemi wadan gaalaan joogay wadanka maraykanka sigaarka marka wuxuu ihi ma ahan sida wadamadaanoo kale meeshii lagu qoro laguma cabi karo qofna kuma cabi karo waa la ciqaaba sideed iyo toban sano qof ka yarna wuxuu ihi laga soo gadima ayagu gaalada waxay leeyihin carruur sideed iyo toban ay ku qaangaaraan gaaladaa saas le marka qofaan qaangaarahayna lagama soo gadi karo wuxuu ihi marka markaan u baahdo guriga kuma cabi karo guriga waxaa ku qoran laguma cabi karo carruurtaa ku dhibtoonay wuxuu yidhi dhulka oo guriga salkiisaana waxaa ku qoran laguma cabi karo jaranjartaan la istaagaa huy ta doono oo gaari shidaal ku shubtoo soo gato carruurtii kuu soo gadi maayan laga soo gadimo aan wuxuu ihi sigaarka la istaagaa huy jaranjarta jaranjartii ku qoreen u laguma cabi karo waa yaaba yidhi marka meel shaqaan joogaa wuxuu yidhi marka maalinteeda waa u baa xaafadda marka meelaa loo sameeyey meeshaasaa lagu qoro in lagu cabi karo marka wuxuu yidhi shaq xoogaa biririftii shaqadii markii nala soo daayay nus saacihii aan gaari shidaal ku shubtu yidhi markaasaan soo gaday doolar adagan ka baxshay gaarina shidaalan ku shubay waana waday meeshii sigaarkaan u socda lagu cabaayay meeshiian tegay markaas aan tego iyadoo lagu qoray laguma cabi karo waa shidaal waa lacag waa waqti markaasaan ta dhulka dhigaan cagta saaray markuu ii sheegay xaramkaan joognaa xaramka masaajidka kacbadu ku dhex taallo derbigeeda waa lagu cabaa kacbada muslimiintao dhan xaggeeda u tukadaan masjidka ay ku dhex taallo derbidiisoo dhan sigaaraa yaalla isagoo ku cabaaya midaa ku cabaa waa muslimiinta wax saas yeela mid ku cabaayaan nin shiiquu la hadlayba oo yidhi war dulli kugu dhacayo xaramka kale fogow hayda meeshaa taaganta markaasuu yidhi mawaadan i oqoon markaas war kuma aqaane maxaad aheed markaas idaacadda madan ka dhegeysan idaacatu quraan aan quraanka akrina quraadan ka mid ahay ka war inna lillahi wa inna waa muslimiintii ka waran walaale ma wax lagu qosla mise wax laga murgo ya wax laga murgo wey muslimiintii waa nuucaas gaaladiina waa saas ya marka waa dulli waa xaraam mutashaabih qofka yidhahdana qof ummadda fidnaynayo way maanta waqti la dhihi karo dadku shaki uga jiray waajib laakiin maanta xaaraan qadcana wey sigaarka xaaraan qacana tiish maxamed saalex uthaymiin la weydiiyey mid garxiira iyo mid sigaariya cab haddii wax kale la waayay salaadda yaa tujinaya labadaasaa soo baxeen qur-aankana waa yaqaani fiqigii waa yaqaan yaa tujina laba faasiq wey labadaas faasiq aduu waxaa sii fisqi badanoo garxiirka laakiin waa laba faasiq laakiin kanaa sii fisqi badan midka garxiirkan muxuu yahay axaadiis cadcad oo qadciyaada weligeed garxiir inay xaaraan tahay wax weyn mutashaabix ma noqon waa adilo cadcad oo bukhaari muslima inuu xaaraan yahay in garka la xiraa adilacad bukhaari iyo muslim ku taalo wey marka kanuu marigiisba mutashaabih ma noqonba mideeda kaleeto waa mujaahir bilmacsiya qofka garxiirka macsidu la jahra qof kastoo muslim arka inuu faasiq yahay arka waa kan garxiira qof kastaa faasiqan wuxuu ahayu leey markuu ka soo horbaxo illa waa kaas garxiiran oo faasiq ah oo nabigii khilaafay laakiin kan sigaarka caba inuu faasiq yahay waxaad arkay markuu cabaa kaliya marka kale duu tuuro inuu faasiq yahay ma uu jeedid adugu calaa kulli xaal arrimo badan uga daran yahy laba faasiq wey lakin kanaa sii dara haddii marka labadooda hadday noqoto kan sigaarka cabaaya loo dhiibaa hoy salaad hayre ka laba faasiq weey inaad kala doorataa la hado على كل حال متشابه معها سيجار وحرام قطعا ومن وقع قفكي كدع ان وحو كليه ارنتاس اوغا هدلا فتاوى اه مجموع الفتاوي اوغا هدلا شيخ محمد صالح العثيمين اي اوغا هدلا markuu ka hadlay imaamada imaamada dadka imaamka noqonaya sifaadoodu meesha uga hadlo ومن وقع في شبهات وقع في الحرام مثال نبي سمي مركا صلى الله عليه وسلم مثال اي سمي كالراعي يرعى حول الحمار xima horta seera marka hore waa in la fahmaa waddanku markuu dawlad leeyahay marka roob ballaaran uu do-o dawladdu mararka gobole waxay samayneen si wakhtiga abaartaan xooluhu u baabi'in dhul weyn ayay leeyihin waa la seeray dhulkaas dhulkaas xoola lama daaji karo calaamadaa loo samaynaa rinji yar iyo waxbaa lagu samaynaa dhulka waxaa la yidha halkaas ka bilowda intaas cid daaqi karta ma leh dhulka kale ha la daaqo dhulkaas kale la daaqa maxaa la rabaa dhulkan marka naqan la dhamaysto abaaru timaad naqii ka baxay oo ku qalalay xooluhu cunaya waqtigii xataa dawladdii dalkan ugu dambeeyay waa waa la sameyn jiray ah seerahaas waa jir dhulaa la seeri jiray seeraha marka waa noocaas seerahaas marka qof ciidana ilaaliyo qofkii xoolihiisu galaan oo u dhamaad xoolihiisu waa la dhaca ciqaab weyn uu la kulmo miisaala nabigu marka miisaaliyey sala allahu alay wasallam fiiri mutashaabihaadii iyo xaaraamtii ayuu miaal nabigu u miaaliyey waxay tahay miaalkaas xoolaha marka hore doogu ballaaran yahay dadku waa ka fogaynayan seeraha maxaa yeele haddaad seeraha usoo dhaweeda seerihii inuu kaa gala dhacday xooli caqli ma leh kadibna xooli lagaa dhaco marka dooggu intuu badan yahay dadku meel fogayba degayan maba ku soo dhawaanayan laakiin marka dambe dooggiya wuxuu ku soo haraa dhulka seeraha ku dhowdhow qofa marka damacu waa balaayo wuxuu leeyahay anuu seeraha daaqi maaha geedaha ka sokeeya laba geedaa geedna seerihii ku jira geedna uusa seeraha ku jirin geedka ka sokeeyaan daajina uu leey geela maalmay daaqday naqi dhamaysatay hal u jeeda doogiyo inta ma iska joogi ma aqliga leeda geedkaana daajin marka tira geedka kale aadi oo tilaabsay khalas waana la dhacay geeli ama adiga aba lagu xireen mutashaabihadi nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam shayga iskaga ka ekaada hadaad naftaada ka celi diido mutashaabihad ma intan ma cadda wali xaraamnimadu saad u leedahay nafta waxa kula marka tan xaraamtay dalq leedahay naftaada xaaraantii dalaq leeda marka dambe naftaada gacan kuuguma jirto naftu waxay gacan kuugu jirtaa intaad ka celayda wixii iskaga ekaado dhan waa alla waxaad ka shakido kat ka miisaal cajiib badan wey taas waxay ku tusee nabiga waxbaridiisa wanaaggeeda sala allahu alayh tacliim wanaagga nabiga sala allahu calayh wasalam wadaalika qofkaasu ka raacay xoolo jire oo kale weeye xoolo jirahaasoo yarca ilaalinaya xoolihii xawla alximaa seeraha hareerihiisa yuushiku waxaa soo degdegayuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam an yartaca inuu daaqo yani almaashiya xoolihii inay daaqaan fiihi fi lximaa seeraha dhexdiisa alaa baraaruga wa ina likulli melikin boqor kasta ximan seera u sugnaaday boqor kastaaba wuxuu leeyahay seero adduunyada boqorradii horeeto waxay lahaa jireen meel isaga uu seerto oo xoolihiisa gooni ugu daaqa taas waa xaaraan meel dan caama in loo seero iyo xoolo caamahood maahane inaad tidhaahdo meelna anaa goof gooniya iu too ha dhowaan cawska ka guraa meelna hadeeran dadka la daaqa waa xaaraantaas beertaada waa kuu gooni laakiin dhul aan beer ahayn oo naqiisa aad ilaashayda xaaraan wey dadka kama lihid naq naq hadday tahay ummadda kama lihid waa xaaraan boqor kastaaba seeruu leeya alaa baraaruga waa ina ximallaahi ilaahay seerihiisu maxaarimi waa wuxuu xaaraamtilmeeyey seeraha alle waa wuxuu xaaraam alla ka dhigay shayga alla xaaraam ka dhigay waa seerihii alle ha isku taaban alaa baraaruga wa ina filjasadi jirka mudqatan cadlibaa ku jira idaa salaxad markay hagaagto salaxa aljasadu jirku waa hagaagaa kulluhu dhammaantiis jirkoo dhan waa toosa indhaha toosa xaaraantan fiirayn dhagaha toosan xaaraan dhagaysayn gacmaha toosan xaaraan u dhaqaaqayn carabka xaaraan ku hadli ma xibnahoo dhan waa toosayaan hadday hal xibnu kuu toosto waidaa fasadad hadday cadkaas u fasahaadana fasada aljasadu kulluhu jirkoo dhan a fasahaada indhaha fasahaada dhagaha fasahaada farjiga fasahaada dhammaan waa maxay xibintaasu alaa baraaruga wahiya alqalbi waa qalbi marka qofka qalbigiisa markay taqwa gasho qalbiga amar siina xibnaha mana khilaafi karaan indhuhu waa dhowrsanaanayaan dhaguhu waa dhowrsanaanayaan carabku waa dhowrsanaana farjigu waa dhowrsanaana gacmaha lugaha dhammaan qofku waa dhowrsanaana qofka qalbigiisa taqwa ka buuxsanto halkaas marka waxaa kuu soo baxaya inay tahay dhaqanka gaaladu ay dadka muslimkaa la doonayda beenta ah ee lagu beeray inay xaaraan tahay oo waa maxay gabar muslimadaha dharkii laga dhaga fiiri sida gaashay u labisanta war ilaahay ka baq oo jirkaaga qarankaasay leedahay attaqwa haahunaa xadiis ay daliisheen waxay u daliishaneen waa maxay macsida ay ku sugantay inaysan wax dhimayn ka war attaqwa haahunaa alla kacabsigu halkaana ku jiraa alla kacabsigu halkaan hadduu ku jiro wadnaha ku jiro jirkuma fasahada maya nabi maxamed uu beeniyey qofka yidhaa jirka waa fasaada asagoo qalbigu hagaagsan yahay nabigaa noo sheegay haddii qalbigu hagaago xibnuhu waa hagaagaya soo ma jeed mid muusiq iska dhegaysanayad qabane war ilaahay ka cabso markaasuu leeyahy attaqwa haahuna attaqwa haahuna uu ku leeyay aniga danka asaga iska qowqowle u ku leeyay waa rabbi ilaahay ka cabso haddaad dhegaysatay macsiyad ku dhacdo macsiyad ku dhacdo mideeda kaleeto xadiidka nabiga saxiix muslim la fiiriyo sala allahu alay slam in allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaarikum wa acmaarikum waa ku jirta ka hor qaara ka jarayaan markaas ila ilahay qulubtuu fiiriya ilahay qulubtuu daalacday ku leeyi war ilahay acmaashana waa daalacdaa nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam ilaahay qalbigana waa daalacana camalkana waa daalacana nabi maxamed ayidhi sala allahu alay mana dhici karto qalbigaygu waa feecan yahay waxa weyn khayraa halkaan ifadhiye waxba dhiba male haddii qalbigaaga kayr fadhiyo indhahaaga waa inay dhowrsanaadaan dhegahaaga waa inay dhowrsanaadaan gacmahaaga waa inay dhowrsanaan jirkaaga dhama dhowrsanaana marka qof fisqi ku jira eele ataqwa haahuna muusiquu dhegaysana heestuu dhegaysana waa iska hadlaysanya markaasku leeyahay qalbigayga ilaaha oganiga xumaantaas dhanka mil asaga iska baqbaqli kumalo war aan ka suga idaacadda xuntaahe heestaan anugu dhegaysaba mayn u kule saadaan u dhegaysana adaa shiday lacagaad ka soo bixiday gacantaad laadama iska qabati marka mar dhici karto qofku macsida inuu dhex dabaasho isagoon qalbigu fasahaaday waa qalbi fasahaaday markaasuu leey qalbigay waa hagaagsan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed